munaasabadda xil wareejinta ayaa ahayd mid si wanaagsan loo soo agaasimay taliyaha xilka la wareegay gaashaanlo sare cabdiraxmaan cali xuseen muslim ayaa ballan qaaday in howlgalkiisa ugu horreeya uu ka bilaabi doono isku xirka qaybaha bulshada iyo booliiska waxaana uu ku ammaanay taliyihii hore inuu ahaa nin shaqo wanaagsan ka soo qabtay qaybta booliiska ee gobolka bari muddadii uu xilka hayay waxaan ka bilaabi doonaa odayaasha iyo nabadoonada iyo ismadaan la kulmi doonaa haweenka iyo dhallinyarada dhammaan aydhikaamyada ka dhisan degmadan iyo lix iyo tobanka xaafadood oo magaalada ay ka kooban tahay qaxootigu barakacyaashu ay ka mid yihiin waxaan ballan qaadayaa inaan isku xiro biliiska iyo shacabka reer puntland dhinaca kale taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka bari gaashaanlo sare cismaan xasan cawke ayaa iska fogeeyey warar lagu qoray bogga internetka oo sheegaya inuu ka dambeeyey dilkii taliyihii aagga galgala marxuum jaamac siciid afguduud inuu xabsi guri yahay iyo inuu gacansaar la lahaa xarakada al-shabaab mar ay v o edu wax ka weydiisay arrimahaanna waxa uu yidhi arrimaha laygu eedeeyey wax ka jiraa ma jiraan oo been aan waxba ka jirin oo aan sal iyo baar midna lahayn arrimaha warsabyada websaytka lagu qoray waxaa ka mid ah in yacni sarkaalkii jaamac afgaduud oo aan isku gruubka ahayn isku raggana ahayn ilma adeerkana ahayn yacni ay yidhaahdaan adaa dilay waxay kaloo ku soo qoreen waa la xiray oo gurigiisa loogu soo dhacay oo yacni wuxuu ku xiran yahay meeluu ku xiran yahay lama yaqaano ciidamaha habeenimo gurigiisa kala baxay xilka waxaa looga qaaday waxaa lagu eedeeyey dilkii sarkaalkaas inuu ka dambeeyey waxyaalahaasoo dhan baa lagu soo qoray waxaasuna waxa weeye waa meel kaga dhac waxa aan waxba ka jirin arrin suurtagal ahna ma ahan tiisii baana gashay allaha u naxariisto cidda dishayna waa la yaqaanaa taliyaha cusub ee maanta xilka la wareegay gaashaanlo sare cabdiraxmaan cali xuseen muslim ayaa horay u ahaan jiray taliyaha laanta sodcaalka iyo jinsiyadaha gobolka bari iyo xubin ka mid ah guddiga baarista dembiyada culus ee gobolka bari sidoo kale taliyaha iminka maanta xilka wareejiya cismaan xasan cawke afdalow ayaa horay ula soo shaqeeyey madaxweynayaashii hore ee puntland soo maray sida kornel cabdulaahi yuusuf axmed jenaraal caddo muuse doctor cabdiraxmaan maxamed faroole iyo doctor cabdiweli maxamed cali gaas muddadii saddexda bilood ahayd ee uu xilka hayay faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso